نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد الحديث السابع والعشرون بعد ثلاثمائة حديث كالواتن يتضبع يصدح بغل كقبال مروي وحا لقوري عن عائشة رضي الله عنها قالت عائشة وحي تري اختصم وحا ضابي سعد بن أبي وقاص يوعبد ابن زمعة سعد بن أبي وقاص iyo abd cabdibnu zamca zamca cabdi ibnu zamca ayaa doodeen fii qulaamin wiilay ku doodeen isku qabsadeen anuu ila dhasho walaalkee yahay iyo anuu ila dhashay oo uu walaalkee yahay ay isku qabsadeen doodiina sidaanay u dhacdo fa qaala sacad wuxuu yidhi yaa rasuulalahi rasuulka allow haadaa kanu ibnu akii walaalkay wiilkiisa weeye anuu ila dhasho walaalkee yahay iyo anaa adeer u ah wey cafan anuu ila dhashay oo uu walaalkay yuhu mid ku doodaa midna wuxuu leeyahy adeerkiisan aho walaalkayaa dhalay ee asaga lama dhalan fa qaala sacad wuxuu yidhi yaa rasuulalahi rasuulka ilaahay ow haadaa kanu ibnu aki waa walaalkay wiilkiisa cutba ibnu aki walaalkay wiilkiisa weeye cutba ibni abi waqaas cutbihiina abi waqaas ahaa ah waxa weeye walaalkaas ilaa sacd ibn abi waqaaso maahan walaalkay cutba ibn abi waqaas wiilkiisii weeye caahida ilaya anuu igala ballamay annahu wiilkaasu ibnuhu wiilkiisi inuu yahay anuu igala ballamay marka xujada koowaad oo aan haysta ah walaalkayaa ka dardaarmay wey xujada labaad undur balfiiri ilaa shabahay siduu ugu og yahay balfiiri adaaba arkaaya bafiiri ninka wiilkaanu sida uu walaalkay cutbo ugu og yahay aduguba fiiri ta labaadna xujada kalena waa iyo xujadaas wa qaala cabdi ibnu zamca wuxuu yidhi cabdi ibnu zamca wuxuu la dhashay sawda binti zamca umulmu'miniin nabigeena suban sala allahu calay wasalam zawjadiisii koowaad markay ka dhimatay khadiija nabigu zawjadii labaaduu guursaday waxay ahayd sawda ayadaa ku xigtay caaisho waa ka horreeyey marka sawda binti zamca la dhaha zawdu la dhashay cabdigaanu wiilka lagu murmaayana waa cabdiraxmaan ibnu zamca cabdiraxmaan ibnu zamca wey waxaa lagu murmaya marka wa qaala cabdi ibnu zamca wuxuu yidhi haadaa kanu aki waa walaalkay ya rasuulalahi rasuulka allow waxaan ii xujaa wulidda waa la dhalay calaa firaashi abi aabbahay gogashiisa lagu dhalo firaash haddaad maqasho iyadoo nikaax la joogo gogol salli laga hadli maayo meeshaan iyo falko iyo laga hadli maayo waxaa laga hadlaa islaamta ninkuu qabo ko oo suurtagalna ay tahay inay is arkaan islaamta mar haddii ninka lagu nikaaxiyo ayna kulmi karaan firaasha ladhahda haddii waxa weeyaan addoontiisa uu u galmoodo sayidkana firaash ladhaha iyadaa hadduu milkiyar firaash lama yidhaahdo xataa hadday kulmi karaan firaash lama yidhaha addoonta waa shardi inuu u galmooday addoonta sayidkiisu markuu addoonnimo ugu galmoodo firaasha la yidhahda marka addoonta maxay ku sugnaan firaashnimadeeda inuu u galmoodo zawjadana nikaax inuu dhaco suurtagalna ay tahay is arki karaan laakiin hadday midna joogto mashriq midna maqrib joogo oo laysku nikaaxiyo oysan weligood ayagoo arag mid dhinto ama lagu murmo cunug dhashay oo islaanti cunug dhasho firaash lama yidhaah firaash meeshaas ma yaallo marka firaashka zawjnimada wuxuu ku sugnaanaa nikaax iyo inay suurtagal tahay inay is arki karaan addoontana wuxuu ku sugnaanaa firaashnimadeedu waxa weeye inuu milkiyo una galmoodo labadaasuu ku sugna ee milkiga keliya kuma sugnaado marka wuxuu yidhi firaashkii aabbahayaa lagu dhalay macnaha addoontii aabbahay oo aabbahay u galmooday aa dhashay waa walaalkay saasuu ku doob waa sii caddeeye wuxuu yidhi walad wulidda waa la dhalay calaa firaashi abe aabbahay gobashiisaa lagu dhalay min waliidati addoontiisiaana laga dhalay fa nadara rasuululahi rasuulka ilaahi waa fiiriyey sala allahu calay waslam ilaa shabahi bal cidda uu eg yahay ilaa shabahi uu ekaanshadiisuu fiiriyey wiilkii lagu murmaaya cabdiraxmaan ibnu zamca aha fa ra'aa nabigu wuxuu arkay shabahan ekaansho u ekaanshahaasoo bayinan cad bicutba uu egyahay cutba ibn abi cutba ibn abi waqaas uu u egyahay cutbu u egyahay ad ugu ogyahay
faqaala nabig wuxuu yidhi marka fiiri sacad wuxuu ku doobayay aabbahay waa walaalkay wege wiilkan waa u egya walaalkayna way gala ballamo anaa dhalay labadaas xujuu keensanay wiilkeedii la fiiriyena waa u ekaaday cutbo cabdina wuxuu ku doodaa gogashii aabbahay aa lagu dhalo intaasuu ku dooda nabigu cabdigii u xukmiy faqaala nabig wuxuu yidhi huwa wiilkan cabdiraxmaan ibnu zamcaa laka aduu kuu sugnaaday yaa cabdu cabdiyow cabdigaas ibnu zamcina zamcahayo marxaa dhacay labadan cilo shabaha iyo firaashka waxaa xoog badan firaashka shabaha waa calaamad wax lagu xukmiyo marka wax kale la waayo laakiin firaashka ka xoog badan firaashka ayaa ka xoog badan haddii culug lagu doodo oo laba ay isku qabsadaan nin oo mid waxa weeye firaash uu sheeganaa kan kalena firaash ma laha ee sabab kaluu sheeganaa waxa weeyaan firaashkaa iska leh wax alla waxaa kaluu sheeganaa firaashkaa ka xoog badan nabiga qaacido guudu sheego wuxuu yidhi alwaladu caruurku lilfiraashi gogoshu u sugnaado walilcaahiri zaanigana alxajaru waxaa u sugnaaday hungoobid ama hoog dhagaxa lala dhaca maaha dhagaxa lala dhaca ha u qaadan zaanig oo dhan ma dhagaxa lala dhaca kulli zaanig dhagax maa lala dhaca zaaniga waxaa weeyaan hadduusan guur xalaala soo marin boqol jeedaana lagu dhifta haddii uu guur xalaala soo marayna oo uu ku galmooday kadibna dhagax marka dhagax meeshaan laga hadli maayo dhagax zaaniga wuxuu leeyahay khayba inuu hungoobo meesha wax ka waayo inuu meesha ku hungoobo ayuu leeyahay waxaa soo haray marka xukunka axkaamta daahirka lagu socdaa cunugan wuxuu u eg yahay cutba ibn abi waqaas xagga shabah laakiin axkaamta daahirka firaashka iska leh xaqiiqada marka siday tahay ilaahay baa og oo waxaa dhici karta cunugan cutba inuu dhalay oo uusan dhalin zamca laakiin daahirkaa lagu soco saasaa loogu xukmiyey sidaas haddana maadaama loogu xukmiyey ixtiyaad waxa la dhaaha jira nabiga zawjadiisii zamcu wuxuu la hadlay sawda wuxuu yidhi wiilkan cabdiraxmaan ibnu zamca oo aan xukmiyey inuu waxa weeyaan walaalihii yahay ka xijaabo sida ajnabiga uga xijaabo oo sida walaalkaa howla dhaqmo ka xijaago xayla wax u egyahay cutba taas waracnima leedaha ama ixtiyaar dadaalaa la yidhahda nabigu wuxuu yidhi waxtajibii ka xijaabo minhu wiilka cabdiraxmaan ayaa sawda sawday falam yara wiilkaasu ma arag sawdata qadu weligiis ma usan arag markaas kadib way ka xijaabatay markaasna waxa weeyaan gabadha muslimadda ah nin ajnabi ka ah weligeed waa inuusan arag oy waajib ku tahay in ka xijaabato arrinta marka wax yar haddaan soo ku celinno say ku timid waxay ku timid jaahiliyadii hore waxay yiqiineen gabdha addoommaahu ninku leeyahy gabadha addoontaa wuxuu ku leeyahy wuxuu leeyahy maalintii intaasoo qarasha ii keen laazim inaad keento hanti kale male meelay ka shaqaydana malehe jirkeeday gadan markaasay keeni ayaguna waa ku ogyihin qaarkood waaba ku qasbayan wuxuu leey jirkaaga gadee keen lacagta waaba ku ogyihin raggaas ay la macaamisho hadday uur marka yeelato ragga ay la macaamisho nin ka midu hadduu soo istaago o yidhaha cunuga anaa leh qaacidadu waxay tahy inaan loo diidi karin oo la siiyo saasay ahayd qaacidadu qaacidadu sidaasay ahayd gabadhaan marka addoonay ahayd waktigii jaahiliga waxa weeyaan zamca iska lahaa sidaasaa qarash looga sugaayey cutba ibn abi waqaasaa dardaarmo oo yidhi gabadhaasu ilmaha idhasho anaale oo zine ku sheegtay laakiin sayidkeedii ayaa iska leh sharciguna firaashu yaqaanahay zino qofkuma siiyo caruur marka waxa weeyaan wuxuu ku sheegan sacad ibn abi waqaas waa caadadaasuu ku sheegan inuu ku dhalay cutba zamcana wuxuu ku sheegan firaashka sharciga islaamka marka taas ma ictibaarin waxa weeye wuxuu ictibaariyey firaashka firaashka ayuu ictibaariyey sidaasay ku dhacday alxadiiu haamin wlcishruuna bacda alaaimia xadiiska labaatan iyo sideed iyo saddex boqol ka gadaal marwiyi waxaa laga wariyay can caaishata radia allahu canha annaha caaisha qaalad waxay tidhi ina rasuulallaahi rasuulka ilaahi sala allahu calayh wasalam dakala calaya waa ii soo galay masruuran xaal yahay mid la farxad geliyey tabruqu xaalay dhiftiimayso asaariiru wejhihi wejigiisa laalaabyadiisa qofka markuu indhaha kor u taago meeshaas wejiga maqaarkaas xariiqtimuu yeelan maqaarka wejiga hadduu kor fiiriyo qof marka taasaa la yidhaahdaa asaariir jamcu sararin weeye sararin asaari asaarira asaariirna waa asaarira jamceediio lasii jamciyo asaarira a lasii jamciyo asaariir lagu sii jamciyo mufradkiina waa sararun ama sururun nabigaa ii soo galayta asagoo faraxsan oo wejigiisaas xariiqtimihiisa ay dhalaalayaan iftiin farxad ay ka muuqato fa qaala wuxuu yidhi nabiga sala allahu calayh wasalam alam taray miyaadan ogayn caaisho ana mu ana mujazizan mujazis ninka la idhaahdo ana mujazizan mujazis ibnu acwar ibnu jacda almudlaji alkinaani a la idhahdaa mujazis ibnu lacwar ibnu jacda almudlaji qabiiladiisa weeye alkinaani marka ninkaas oo ah waxa weeyaan mujaziz nadara waa firiyey aanifan mar dhoweed ilaa zayd ibnu xaarisa zayd ibnu xaarisa nabigaa xoreeyey zayd ibnu xaarisuu fiiriyey iyo wa usaamata ibnu zayd oo wiilkii usaama dhalay ah labadaana nabigu aad u jeclaa waxa weeyaan zayd waxaa la idhahdaa xibu rasuulilahi rasuulku ku jeclaa wiilkiisa usaamaana waxaa la idhaha xibu rasuulilahi ibnu xibi rasuulilah waxaa la idhahdaa xibu rasuulilahi ibnu xibi rasuulilah labadoodaba aadaa nabigu u jeclaa sala allahu alay slam labadaas wiil marka waxaa jirtay usaama waa madoow ahaa waana carab labaduba ila wiil aabihiis waa carab waxna waa reer kalbi aabihiisna waa caddaa nin carab waxad kufaarta marka waxay dhihi jireen ma dhalin ilaa nasab iyo sidu waa dhaqan gaalaad nasab in la yeso qof wiil aabihiis la socda la yidhaahdo xoogaa kaas waa la yesaa waa soo seexis waa dhaqan gaala islaamku ma ogolo waxaas marka kufaartaa dhihi jireen ma dhalin oo wax ka sheegi jireen arrintaas nabiga aad ay u dhibto marka waa nacaas midabkiina isuma eka iyagu intaasay ka fiirinayaan anag xalana waa soo ogaanay midabka aabbaha iyo wiilka inay israacaan shardi maaha waa nagii soo ogaanay xidid horaa iska jiida kara marka mujazis ninka la idhaahaa fiiriyey ilaa zayd ibnu xaarisa wa usaamata ibnu zayd faqaala wuxuu yidhi markuu fiiriyey inna bacda haadihi alaqdaami cagahan gabalkood la min bacdin gobolka kale ka ahaadeen weliba xadiiska inuu dhammaystiray aheede sida ibnulmulaqin uu iclaamka ku yidhi wuxuu yidhi wuxuu musanifku ka tegay xadiiska qayb aad u muhiima oo waa maxay labadooda wiilkan iyo aabihiis waa usaama iyo aabihiis zayde madaxooda maray ku dabooleen cagaha keliyaha ka muuqday cagaha keliyaha muuqday markaasuu ninka la idhaha mujazisa soo agmaray cagihii u fiiriy markaasuu yidhi cagahaas waa isdhaleenuy afartaas cagood waa isdhaleenuy cagaha keliyahana muuqday intaas cagaha bis taas marka waxay tusaydaa ninkaanu khabiir inuu yahay sinjisooca xagga sinjisoocnimada labada qof in laysku soo sooco inuu khabiir ku yahay tusay khabiir inuu ku yahay tusay wa fii lafdi waxaa ku sugnaa kaana mujazizun wuxuu ahaa qaa'ifan nin sinjisoocu ahaa qaa'ifka waxaa la ihahdaa qofka labada shay isku soo saara khiyaafada asalkeedu waa tatabuca raacraacidda wey walaa taqfu maa laysa laka bihi cilm walaa taqfu ha raacraacin marka qofka raacraaca oo dadka isku soo sooca aa la ihahdaa qaaif qaaifkaasaa la idhahdaa qaaifaa la yidhahdaa marka waxa weeyaan lugaha kaliyuu fiiriyey waa nabigu waa ku farxay halkaas waxaa laga qaata xurunka ah haddii si kale lagu kala saari waayo haddii si kale lagu kala saari waayo laba nin oo caruur isku haysata in waxa weeyaan qaa'if loo yeelaayo qaa'ifkaasna shardi maahan inay koox yihiin hal nin haddii la helo qaa'if ah caadil ah mujaradna ah intaasaa shardiya waa inuu yahay caadil oo cadli uu yahay mujaradna waa inuu yahay nin hadda ka hor la tijaabiyey waa inuu yahay khalaas halkaas ninaa lagu kala saara waana badan tahay marar badanay saas u dhacdaa waana na soo martaa oo haddaaba naloo keenaa waa aragnay wiil la isku haysto gabar la isku haysto carruurtaa la isku qabsada anaa dhalay anaa dhalay maan waxaa dhacda laba ninaa ku doodin labaduba sharciyan ay ku dhali karaan aabbayna uu noqon karaa addoonnimada waa ka timaad zawjadana waa ka timaaddaa laakiin zawjada dhankay uga timaadaa waxa weeyaan zawjada qaladkeedahay ku imaanay laakiin addoonta mararka gabal waxaa dhacaa addoon sayidkii iska lahaa oo u galmooda kadib iska gadi haddaysan wax u dhalin ila waa gabi kara hadday wax u dhasho ma gabi karo umuwaladaa laa waa xaaraan in la gado markuu gado kii kale isagoon istibraa ku samayn uu u galmo istibraa inuu ku sameeyaa la rabo hubsado in gabadh uurleeda in kale oo xayl uu sugo haddii marka ay caruur dhasho caruurkaasna midkaan dambe markuu u galmooday lix bilood ka soo wareegtay kii horeo laga gadayna markuu uu milkigiis ay ka wareegtay afar sano ka yar ay ka soo wareegtay labaduba waa dhali kara kii hore marka laga soo tiriyo afar sano kama badna muddada ka soo wareegtay markay milkigiisa ka soo wareegtay kanna markuu u galmooday lix bilood way dhanta khalaas labaduba waa dhali kara laakiin xagga zawjada waxa badan qalad xagga zawjada ka timaada ayay ku dhalaan laakiin labada labadoodu aad bay u noqon karaan sharciyana waa uleeyihi oo waxa weeye waxaa dhacda oy ku dhacdaa gabadha nin ayaa furin ayadoon ciddo tirsanay guursan way sameen waan aragnay waana in badanay dhacdaa musiibo weynaana halkaas ka timaada waana xaaraan hadda guur maaha kumaba xirmayo kuma xirmayo laakiin shubha jirta oo ninkii la qaldo beenta loo sheegay caruurkii anaa dhalay buu leeyahy kii horeeto marka haddii cunugu dhasho ayadoon kii dambe markii uu waxa weeyaan loo gurigeeyey lix bilood ka soo wareegtay iyo wax ka badan kii horena afar sano aysan ka badnayn muddada ka soo wareegtay labadii baa dhali karan marka labadii baa dhali karan marka caruurka sidaasoo wax kaloo lagu kala saaro haddii la waayo qaa'ifaa loo yeerin asagaa la kala saarnay oo leey labadan cunugan yaa dhalay hal qaa'ifaa ku filan hadduu caadil mujaraba yahay hadduu caadil mujaraba uu yahay marka xadiisku taasu tusaa waxaa kaloo tusaa xaqa in lagu farxo markuu muuqdo sababtoo ah aaduu nabigu ugu farxay shubhadii gaalada markii waxa weeyaan uu meesha ka saaray qaa'ifkaas alxadiiu taasi awal cishruuna bacda alaamia marka ilaahay uga cabsadeen gabdhaha muslimaadka ciddada waa inay sugaan gabar ciddo ku jirtaa nin kuma nikaaxsanto nin kuma nikaaxsanto waxa weeyaan ayada zinay ku tahay waa ku dembi ilaahay in uga baqaanal raba oo gabar ciddadii aysan dhammaysan aysan nin guursan intaas ilahay looga baqa waan aragnaa way dhacdaa waana arrin dhib badan marka arrintaas cadaabaa ka imaanaya aakhiraha la iska ilaaliyo alxadiiu taasic walcishruuna bacda alaamia xadiiska labaatan iyo sagaal iyo saddex boqol ka gadaal marwiyin waxaa laga wariy can abi saciidin alkhudriy radia allahu canhu qaala abi saciid wuxuu yihi dukira waxaa la sheegay alcazlu cazli lirasuulilahi rasuulka alla loo sheegay sala la alay slm casliga waxaa la yidhaahdaa ninka haweentiisa in u galmoodo ama addoontiisa oo markii shahwadu ka soo dhowdahay uu banaanka shahwada ku daadiyo taasaa la yidhahdaa casli casli saasaa la yidhahdaa nin haweentiisa u galmooday oo shahwadii markay ka soo dhowdahay banaanka waxa weyn shahwadiisii ku daadiyey waxau isleeyahay yaysan uurkaa yeelan saasuu isleeyahy addoonuu leeyahay addoontu waa u beec inay uur ka yeelato ma rabo waana ka naarin waaye marka taasoo kalaa nabiga loo sheegay sala allahu alay wasalam dukira alcazlu cazliya loo sheegay lirasuuli lahi sala allahu alay wasalam waxa uu sheegayna ibnu mulaqi wuxuu yidhi waa saciid waxa weeya abi saciid alkhudriy laftirkiisa iyo saxaabo kale su-aashuna sababtay ku timid waxay ahayd horta waxay dhacday haswada la yidhaha haswatu banilmusdalic duulaankaasay dhacday haswatu awbaas ma dhicin sida uu sheegay muusa ibnu cuqba waxay soo qafaasheen saxaabadu gabdha carbeed muddadiina waa ku dheeraatay inay addoommadaas iska haystaanna ma rabin inay talca ka qaataan gaaladii furtaan ayay rabeen waxa weya doobnimadiina waa ku dheeraatay gabdhihiina ma rabaan inay addoonnimo u haystaan inay gaalada talca ka qaataan ay usii daayaanay rabaan marka inay uur ka yeeshaan ma rabaan markaasay nabiga weydiiyeen sala allahu calayh wasalam nabiga weydiiye marka la weydiiyey faqaala nabigu wuxuu yidhi walima shay dartiis muxuu yahay yafcalu u samaynaa daalika arrinkaas axadukum qofkii muxuu samaynaa ma iska daayo marka xoogaa waxaa ku jirta karaahiyaa soo ma jeeda nabigu inuu dhibsanayo xoogaa karaahiyaa laga daa maxaa qof inkaba saas u yeelaya uu leeyahy laakiin ma dhihin yuusan yeelin oo kama reebin muxuu u yeelaya marka xoogaa dhibsi ah iyo icraab iyo kajeesashaa ku jirta halkaas durba waxaa ka soo booday casliga in laga fiican yahy walima shay dartiis muxuu yahay yafcalu u samaynaa daalika arrinkaas axadukum mid idin ka mida walam yaqul nabigu ma dhihin falaa yafcal yuusan samayn daalika arrinkaas axadukum qof idin ka mida nabigu ma dhihin ma nahyin falaa yafcal yuusan samayn daalika arrinkaas axadukum qof idin ka mida sababtuna waxay tahay fa inahu shaniya laysat ma jirto nafsu naf naftaasoo makhluuqatun la abuurayo ila allahu alla khaaliquha waa abuura casligan maxaad ka samaynaydaan haddii ilaahay ugu talagalo naf meeshaas inuu ka abuuro ama ha samee ama han samayn waa alla waa abuuri si aadan dareemayn ayaa biyihii u gudbaayaan markaas caruurka alla abuuri marka wakti layska lumayda intaasaa nabigu yidhi sal allahu calayh wasalam marka nahyi xadiiska ma nabigu ma reegin alxadiiu alaaثuuna bacda alaaثimia xadiiska sodomeeye saddex boqol ka gadaal marwiyi waxaa laga wariya can jaabir bni cabdillahi radi allahu canhuma qaala jaabir wuxuu yidhi kunaa naczil casliga waa samayn jirnay walxaal alqur'aanu qur'aanku yanzilu uu soo degaayo qur-aankoo degaya aan casliga samayn jirnay jaabir bni cabdillah qur-aankoo degaya marka wuxuu leeyahay qaala sufyaan ibnu cuyayna dhe marka hadalkaas oo low kaana shaya hadalka jaabirha ku xiri ee waxaa tidhahdaa qaala sufyaan ibnu cuyayna ma inin dhigaya hadalkaas ilaa nuskadayda qofka haysta maahano zubdatulafhaamka saan u rajaynayo qaala sufyaan ibnu cuyayna wuxuu yidhi low kaana shay-an shay hadduu jiri lahaa shaygaasoo yunhaa canhu la reebayo la nahaanaa canhu waxaa naga reebi lahaa alqur'aanu qur-aanka hadduu jiri lahaa shay xaaraan ah qur-aankaa naga reebi lahaa marka waxa weeye jaabir ibn cabdillaahi wuxuu leeyahay waktigii nabigu joogay sal allahu alay slam aan horta casliga samay jirin mala kamana reegin muxuu daliishana marka ma ahan sida ibnu daqiiq ulciid uu leeyahay ibnu daqiiq ulciid wuxuu yidhi wuxuu daliishanaa iqraarka allah oo allaana sugay oo arrintaas nagu sugay saasoo kaleeto ayuu daliishan marka taqriir oo alla xaggiisa ayuu daliishana u yidhi waana qariib uu yidhi laakiin qariib ma ahan ee waxa uu daliishanaa ma ahan iqraar allah nagu sugay ee wuxuu daliishanaa nabigaa nagu sugay nabigaa nagu sugay oo waxay tahay nabiga waa ogaaday nagamana reebin nagamana reebin nabigu inuu ogaaday halkaa tusayda ila xadiiskan kuma jirta inuu nabigu ogaaday xadiidkii hore horta in loo sheegay soo sooma anaan marin riwaayad kaloo saxiixulmuslimkaahaa sii caddaynayda oo ku taalla saxiixulmuslimka raqamka kun iyo afar boqol iyo afartan kun iyo afar boqol iyo afartan saxiixulmuslimka riwaayadaasaa caddaynayda waxay leedahay kunaa naczil calaa cahdi rasuulilahi waqtigii rasuulka casligaan samayn jirnay sala allah alay slm fabalaqa daalika nabiyallah arrinkaasu nabiga ayuu gaaray falam yanhana nagama reegin taasaa marka sariixa marka nabiga iqraarkiisa ayaa la xujaysan wey marka casligu maxaan ataana ka ogaanay casligu inuu bannaan yahay halkaasa ka soo baxday casligu inuu bannaan yahay aa soo baxday kii horeetana xoogaa in laga feecan yahay ayaa xadiiska horena ku ogaanay marka markii laysku soo dardaro hadalka oo ah qaala sufyaan aan soo qadarnay xaafid ibnu xajar ayaa fatxulbaariga ku sheegay jalladka sagaalaad saddex boqol iyo shan wuxuu yidhi sida daahirka ah hadalkan sufyaan ibnu cuyayna isagu ibnu cuyayne kuma daran lakin waa ibnu cuyayne sufyaan ayaa hadalkan yidhi oo istimbaadsaday laakiin cumdaha hadalkiisu wuxuu moodsiinahu yidhi iyo rag kaloo ku raacayba inuu xadiiska hadalku ka mid yahay mana ahan arrintaasu yidhi waan raacraaco yidhi masaaniidda waxaan ogaaday ruwaadda agarkooda waxa weeyaan sufyaan wax ka wariyey inaysan siyaadadan xadiiska ku darin marka hadalkaas sufyaan ibnu cuyayne ayaa yidhi sidaasuu yidhi xaafid ibnu xajar casliga marka xukunkiisa casliga xukunkiisa casliga xukunkiisa shaaficiyadu ayagu waa iska ban sadde waxay yidhaahdaan waa bannaan yahay waana laga feecan yahay saasay u itlaaqaan laakiin maalikiyada iyo xanaabilada iyo xanafiyada a'imada kale shardigay ku xidhaan waxay leeyihiin saddexaa loo kala qaadi zawjadiisa hortaa hadday tahay wuxuu ku bannaanaan karaa ayadu inay u idamto haddaan ayadu u idmin ma bannaana maxaa yal ayaday darar ku tahay ayada ayay dhib ku tahay marka uma bannaano isaga inuu ku dhibo hadday laakiin ayadu u idamto waa uu bannaan yahay shardigaasay ku xidbanaan waana macno la fahmi karo maxaa yal baahida uu leeyahay leedahay xaq uu leeyahayna waa leedahay marka inuu ayada dhibo xaq uma u laha sidaasay aimadaas kale ku daraan haddii ay tahay zawjadiisu addoon nin kale leeyahay oo nin kalu ka soo guursaday waana addoon sayidkeedu inuu idmaa shardiya yidhahdaan ayada addoon uu asagu iska leeyahay hadday tahayna shardidan uma bahno marka waxa weeyaan zawjadiisa horta shardi waxay uga dhigaan maalikiyada xanaabilada waxay bannaan tahay casrigii bannaan yahay iyadu markay raalli ka tahay haddii kale xaqeediiyaa meeshaas ku maqan ma bannaana shaaficidu iska bannaantay leeyihin addoon nin kale leeyahay uu soo guursado zawjaa hadday tahayna waa in sayidkii fasaxo haddii kale ma bannaana addoontiisa unbay u bannaanta shardi la-aan axaadiis badan oo caddaynaydaana arrintaas jirta oo nabiga sal اlahu alayh wasalam xadiis saxiixa nisaa-i abu dawuud uu wariyey ninaa nabiga u yimid markaasuu rasuulka allow addoonaan leeyahay casmiyaan ka sameeyaa waxaan u baahanahay waxa ragku u baahan yihiin yahuuddiina waxayna tiri waxa weeyaan waxay ku sheegteen ana almaw'uudata suqra alcaslu waa nolol duugidi yar casmigu ayayna yidhahdeen yahuudi oo waa nagu inkireen yahuudi nabiga wuxuu yidhi kadabad yahuud yahuud beenay sheegtay low araada allahu an yakhluqahu lam tastadic an tasrifa alla hadduu doono inuu carruur abuuro kama leexi kartid adugu sidoo kale xadiiska muslim ee jaabir wuxuu leeyahay rasuulka nina u yimid markaasuu rasuulka allow addoonaan leeyahay waa ii shaqaydaa waan u galmoodaa waxaana dhibsanayaa inay uur yeelato casliyan markaasaa nabigu yidhi iczil canhaa in shita haddaad rabto casli samayn saasaa nabigu ku yidhi sala allahu alay slm marka maxaa yeelay wixii alla doona waa imaanayaan yidhi ama samay ama ha samayn ninkii waa tegay kadib isagoo hortaagi yimid wuxuu yidhi ina aljaariyata qad habala islaamta gabadhii addoontayd uura iga yeelatay uura yeelatay inu kaasaa nabigu yidhi waa aniga kuu sheegay hadda wixii alla doono inay imaanayaan anigaaba kuu sheegay soo maha marka casrigu inu bannaan yahay axaadiistaasoo dhan ay tusaydaa waxaa jira xadiid ibnulxasmi iyo ay daliishadaan oo dhahaya daalika wad'u lkhafi nabiga sala allahu alay sl inta la weydiiyu yidhi waa nolol duugid qarsoon casmiga nolol duugid qarsoon weey xadiidkaas xaafid ibnu xajar iyo axaadiistan maxaa laysku waafajin xadiidka nabigu markay yidhahdeen yahuuddu waxa weeyaan ana almaw'uudata suqra alcaslu nolol duugid oo yar weeye casmigu nabigu beenay sheegeen u yidhi nabiguna wuxuu yidhi daalika alwad'u lkhafiyu waa nolol duugid qarsoon uu asaguna yidhi see laysku waafajin waa nolol duugid qarsoon nabigu inuu yidhi yahuuddu markay tihi waa nolol duugid yarna uu inkiray xaafid ibn xajar ayaa iswaafajiyey mujalladka sagaalaad laba boqol konton iyo afar wuxuu yidhi waxaa lagu jamciyey yahuudda beenintooda ay yidhaahdeen waa nolol duugid yar noolo inay xurunkii sugeen xagga daahir ahaan laakiin ay yidhahdeen waa ka yaryahay carruur dhashoo la nolol duugay ayaga saasay yidhahdeen taasaa lagu beeniyey midda nabigu yidhi waa wadi qarsoon nolol duugid qarsoonna waxa weeyaan xurunkii daahir ahaan kama waafaqsano xaaraan ma ahan laakiin waxaa jamciya qofka carruur u dhashay aasayoo dilay iyo midkaan casliga samayn mid walbaba dariiqii carruurtu ku dhalan lahayd ugoy oo dadku ku bada lahaa meeshaasa iskaga ogyihiin waana midda karaahiyada keenayda waa midda karaahiyada keenayda waa midda karaahiyada keenayda islaantana la sii karaa dawo iyo kaniini muddo inaysan uuraysan laba sano hal sano shan sano ma la sii karaa hadday xanuunsan tahay uurna looga cabsan dhaktar muslim ah oo khabiir ahna uu sidaas fadwoodo waa la sii karaa haddii ay xanuunsan tahay oo loo cabsado oo la sidhaa waa xanuunsano waa ku rafaadin ama waaba u dhiman waxa sidaas soo qorayna uu yahay dhakhtar khabiir ku ah ee muslim ahoo caadil ah waa la siina waa la siina alxadiiث اlxaadi وaلaaثuuna baعda aلaaثimiة xadiidka soddon iyo koobeeye saddex boqol ka gadaal marwiy waxa laga weri can abi der radi allahu canه أنه أbي dr سمع رsuل الله رasuuلka alو مqلay sلى الله عليه وسلم يقuل xaalu leeyahay laysa min rajuli nin ma jiro laysa min rajuli min zaaئda laska yihahdaa laysa min rajuli rajulu qof ma jiro nin iyo naag hadda waa isku mida baabu تqليba leeyahay qof ma jiro qofkaasoo idacaa sheegta لغayri abiihi aabihiis cidaan ahay u naصb sheegta wuxuu leeya aniga ina hebel hebelaan ahay aabihiisna ma aha ninku ku abtirsana ama qabiiladiisii qabiilaan ahaynu sheegan aniga reer hebelaan nahay u leey reer hebel aan nahay wal xaalna sheegta huwa yaclam uu og yahay ilaa kafara waa gaalooba qofkaas qofkii aabbihiis aabbaan ahayn ku abtirsada ama qabiiladiisa qabiilaan ahayn ku abtirsadaa waa gaaloobin waa inu saas ogaada maantan masaladaas waa badanta aad u badanta aad ay u badanta weliba khaasatan dadkaas wareego oo adduunkaas wax ka raadiya waxa weeyaan waddankaanu iska dhiibin abtirisuu sheegan haddana abtiriskanuu sheegan haddana abtiriskanuu sheegan maalin kasta odayaan dhalin ku abtirsan baasaboorada ay wataan in badan waa saas waxaa ugu qoran abtiris aan ayaga ahayn oday aan dhalan ay dhalinays ku abtirsanaya caradahaana waa ka jirta sidoo kale soomaalida sacuudiga dhooman boqolkiiba hadeer konton malaha waxay ku abtirsanayaan waa waxaan dhalin ninku ba waxa weya iqaamo uusan lahayn u gaban iqaamo uusan lahayn oo nin kale lahaa ninkiiyaa wadanka ka baxa markaasuu leey waa ii beec waa ii beec uu leey markuu saas yidhaahdo waa laga gadan abti waxaa fulan ibnu fulan ibnu fulana ku qoran waa ninkaas tegey ninkaas aabihiisu ninkaanu ku abtirsaa marka bahashaasu sidaa waana dhib weyn wey aduu aaday u badan tahay arintaas waa dhacdaa waxa weeyaan qabiiluusan qofku ka dhala inuu ka aftirsadana waa iyaduna marmaray dhacdaa kulli waxaaso dhan waa gaalnimo waa kufri hadduu xalaashado islaamku uga bixi hadduusan biduuni ta'wiil hadduu ku xalaashado hadduusan xalaashanna islaamka uga bixi ma laakiin waa kufru nimca calaa kulli xaal marka waa un dembi nabigu gaalnimo ku tilmaamay aabbaha ku abtirso isagaa ku dhalay ha ku kufrin nixmadiisa oba kalena ha sheegan masalada koobaad waa masalada xadiis ku hadla waana ka taga waa man iddacaa qofkii sheegta maa laysa lahu waxaan u sugnaanin waxaan u sugnaanin qofkii sheegtaa falaysa mina naga mid ma ahan ummadda nabiga ka mid ma ahan qofkii sheegta wuxuusan lahayn wuxuu sheeganaya shahaado usan lahayn dugsiga hebel dugsaran ka soo baxay jaamac ciblaan ka soo baxay shahaado usan lahayn cabdilla shideeye uu ka sameeyuu sheegana ummadda nabiga ka mid mahan kaas wuxuu sheegan maal uusan lahayn maalkanana le ummadda nabiga ka mid mahan kaas calaa kulli xaal qofkii sheegta cilmi uusan lahayn uu sheegan dhaktaraan ahay jaamicad iblaan ka soo bixin caalim baan ahay cilmi uusan lahayn uu sheegan shahaado uusan lahayn uu sheegan maal uusan lahayn uu sheegan qof alla qofka sheegta wax uusan lahayn ummadda nabiga ka mid maha dariiqii nabiga waa ka leexday qofkaas walyatabawa waana hanadego maqcadow makaano fadhigiisa mina naari naarta xaggeeda xaalu ka ahaaday boosuu naarta ku leeyahay naarta booskeeda ha degana qofka sheegto wuxuusan lahayn shahaado uusan lahayn nasab uusan lahayn waan hanti uusan lahayn iyo xaq uusan lahayn walyatabawa hadego maqcadow makaano fadhigiisa mina naari naarta xaggeeda xaalu ka ahaaday waman dacaa rajulan qof qofkii ugu yeedha bilkufri gaalnimo qofkii qof yidhaah gaal weeye qof hebel waa murtad aw qaala ama yidhaha yaa cadwallaahi cadowgii allow oo qof muslima la yidhaha cadowgii alle weeye walxaal laysa qofka cadow alle laleeyahay kadaalika uusan sidaas ahayn ilaa xaara gaalnimadii wuxuu ku soo laaban calayhi kii yidhi kaasaa gaal qof hadduu qof muslima yidhaha kaafir weeye waa murtad ama uu yidhahda cadow alle weeye uusanna ahayn qofka sidaas laleeyahay asagaana gaal ah isagaana cadow allah islaamnimadiiu gaalnimo ku sheegaya badan maanta taas ina lilahi wa ina ilayhi rajiun b maanta waaba shaqada dhan oo siyaasadda lagu socodsiiyaba maanta siyaasad haddaad leedahay waxaa la helay waa la yidhaha ridda siyaasiya awel hore waxaa la yaqiinay ridda sharciya oo qofku sharci ku gaaloobo oo culumo taqaan oo kitaabaha baab ku leh hadda ridda siyaasiya wa la ydhaha leha qof walba qof iska dhicina inuu yidhaha murtad wey si uu uga helo dadka uga reebto marka taasna isagaa gaal ah isagaana cadow allah kadaa sidaasa cinda muslim ku sugan weli bukhaari waxaa usugnaaday naxwi mid la mid ah waa saddex masalo aada u muhiim ah saddex masalo oo waaweyn weeye kitaabu radaac haadaa kanu kitaabu radaac nuugmadii kitaabkeedii weeye halkan waxaan ka gelaynaa nuugmada axkaamteedii alxadiiu haani waalaauuna bacda alaamia xadiiska soddon iyo saddexeeya soddon iyo labeeya saddex boqol ka gadaal marwiyi waxaa laga wariyay can ibni cabaasin radia allahu canhuma qaala cabdulahi bn cabaas wuxuu yidhi qaala rasuululahi rasuulka ilahi wuxuu yidhi sal allahu alayh wasalam fii binti xamza xamse gabadhiisii xamsa ibni cabdilmudalib wey waa nabiga adeerkiis gabadhii uu dhalay ayaa loo soo bandhigay o la yidhi rasuulka allow gabadhaan guurso cali bn abi aalib baa usoo bandhigay oo yidhi rasuulka allow dadkii kale waa ka guursaydaa annaga naga guurso naga naga guurso gabadhaan adeerkaas oo miyaad haydaa markaasu waa haya ina ina waxaa joogta xamsa gabadhaan adeerkaa dhalay guurso markaasaa nabigu ka hadlay inaysan u banaanayn qaala rasul rasuulka alle wuxuu yihi sal allahu alay waslam fii binti xamsa laa taxilu lii xalaal iima ahan yuxaramu waxaa lagu xarimaa min aradaaci nuugmada maa yuxaramu waxaa lagu xarimo min anasab nasab nuugmada waxaa lagu xarimaa wixii nasabka lagu xarimo wahiya gabadhaanuna ibnatu akhii walaalkay gabadhiisii weeye min aradaacati xagga nuugmada igu walaal halkaas maxaa kaaga soo baxay marka xamsaa dhalay waa adeerkiis dhankaas waa uga banaanaa leh gabadha adeer waa la guursan karaa laakiin nabiga iyo xamsa iyo abusalama saddexdaas waxaa isla nuun jiray huwayba saddexdoodaba huwaybaa isla nuun jiray marka xamsa dhinac adeer ha uga ahaado nabiga sala allahu calay wasalam dhinac adeer ha uga ahaado laakiin dhinaca kaleeto muxuu ka yahay waa walaalkiis waa walaalkiis naas la nuugay marka walaalkaa naas kula nuugayna caruurtiis kuma banaana nabiga qaaciduu ka dhigayba wuxuu yidhi wixii nasab ku lagu xarimo ayaa nugmada lagu xarimaa aan nasabkii marka fiirino qaacidadaas waxayna si aanu dul istaagno qur-aankaa sheegay toddobaa nasabka lagu xarimaa sow maaha toddobadiiba waxaan ka keenaynaa marka nugmada xurimat calaykum ummahaatukum waxaa ugu horeeya oo nasabka lagu xarima waa hooyooyinkii ku dhalay hooyada hooyadeed aabbaha hooyadiis hooyooyinka ko nuugmada waa saas hooyadii ku nuujiday waa kaa xaaraam todobada qur-aanku ka tiriya todobadiian ka soo saarayna xurimat calaykum ummahaatukum wa banaatukum gabdhihiinana waa laydinka xarima nasabka gabadha adigu aad dhashay waa kaa xaran ma guursan karti soo ma ahan islaantaadu gabadhay nuujiday aabbaad u tahay waa nas waa kaa xaran nuugmadan waa tiilow xurimat calaykum ummahaatukum wa banaatukum wa akhawaatukum nasabka gabdhaha walaalaha oo kula dhashay waa kaa xaaraan nuugmada waa kadaalika gabadha naaska kula nuugtay waa kaa xaaraan wabanaatukum akhawaatukum wa camaatukum waxa weeyaan eedada aabbaha la dhaatay waa kaa xaaraan nasabka eedada aabbaha naas la nuugtay waa kaa xaaraan wa khaalaatukum habaryartaa hooyadaa la dhaatay waa kaa xaaraan nasabka ho habaryartaa hooyadaa naas la nuugtay waa kaa xaaraan wa banaatul akhi wiilka walaalkaa oo kula dhashay gabdhaha udale waa kaa xaaraan waaba middaad dul taagan tahayba wiilka naaska kula nuugay gabadha udale waa kaa xaaraan wa banaatul ukhti gabadha walaasha aho adiga kula dhalatay nasabka gabadhay dhasha waa kaa xaaraan gabadha naaska kula nuugtay gabadha dhashana waa kaa xaaraan toddobadii waa kuwaas marka inta nasabka lagu xarimaa lagu xarimaa toddoba laga soo istimada waan akri doonaa insha allah toddobada haddaanaa sheegaynaa toddobada laga soo reebo ibnu daqiiqulciida afar qoraye afarta laga soo reebo waxa weeye ummu akhiika wa ummu ukhtika nasabka walaalkaa hooyadiis ama gabadha walaashaa hooyadeed waa ka xaran maxaa yeelay gabadha adiga kula dhalatay amase gabadha wiilka adiga kula dhashay hooyadiis laba waxaan hayn ma noqon karto inay noqoto adiga hooyada iyo inay noqoto zawjada aabbaha waxaan intaas hayn ma noqon karto caruurka adiga kula dhashay hooyadiis wiilka kula dhashay iyo gabadha kula dhalatay hooyadood oo nasab ahaan kula dhashay hooyadiis laba maada wax kama dhexeeyaan aduu kugu hooyaya waaba hooyada hooyadiis amase aabbaha zawjadiisi wey labadaba nasabka waa kaaga xaaraan laakiin wiilka kula dhashay islaantaduu jiray wax kuu galay male adig waa guursan karta waxba iskuma kindin wax meel iskama soo gashaan sidaasoo kale gabadha walaashaa islaanta nuu jiray wax adiga kuu galay male sideedaba waxa weeye nuugmada tacfiirkeedu cunugan la nuujiyey farciisay ku faafto ee asalkiisana kuma faafto xawaashidiisana kuma faafto caruurka la nuujiyey tacfiirku wuxuu ku faafin asaga iyo wixii farac ka noqda laakiin xawaashidiisa walaalihiis ma tafiirido asalkiisiina ma tafiirido islaan ajnabiyaha nuujiday wiila dhashay islaantii nuujiday waa guursan karta adiga wax kuu galay adiga male wiilkaagayna nuujiday i wax kuu galay mala soo ma jeedid maslada koowaad waa midaas waxa weeyaan wiilka kula dhashay iyo gabadha kula dhalatay islaanta nuujiday ajnabi ay kaata adiga oo ajnabiga ah ka hadlaynaa tan kale maslada labaad ummu naafilatika ummu naafilatika naafilo waxaa lahaha caruurkaad awoowaha u tahay caruur aad awoowo u tahay xagga nasabka hooyadiis xalaal kuma ah maxaa laha caruurka awoowaha aad u tahay hooyadiis ama waa gabadhaad adigu dhashay ama waa zawjadii wiilkaaga wax kale ma noqon karto caruurka awoowaha aad u tahay hooyadiis xagga nasabka ama waa gabadhaad adigu dhashay saas ada waawa ugu tar amase waa zawjadii wiilkaaga oo caruurka wiilka ilaa wiilkaaga iyo gabadhaada waxaan ahna ma dhalaan caruurkaada waawa u tahay ama wiilkaagaa dhalay ama gabadhaadaa dhashay haddii gabadhaadu dhashay haddee hooyadiis waaba gabadhaadii haddii wiilkaagu dhalayna hooyadiis waa islaamtiisii waana kaaraani kaata labadaba laakiin haddii islaam ajnabi ka ahu nuujido islaamtaas waa kuu bannaanta waa kuu xala caruurkaas awoowaha ad u tahay nuujido صدق jaddatu jaddatu waladika min anasab waxa weeye caruurkaaga ayaydiis caruurkaaga ayaydiis xagga nasabkaa xaaraanay kaa ta ilaa waa hooyadaa carruurkaaga ayaydiiska hooyadaa ah ayeeye u ah caruurkaaga amase zawjadii ho aabbaha labadaas ayeeye u noqon karta labadaas ayee ayeeye u ah laakiin hadday nuujidaan fiiri nugmada waxa weeye waxaa dhacda inaysaan xaaraam kaa noqon oo ay nuujido islaan ajnabika ah ay nuujido waxa weeyaan caruurkaaga waxa weeyaan aabbihiis oo kale aabbihiis oo kale ay nuujido islaan ajnabika ah inay nuujido markaasna waxa weeyaan adiga kaama ahan waxa weeyaan ajn maxram kuma ahan kan afraad uktu waladika caruurkaaga gabadha walaashiisa nasab hadday tahay waa kaa xaaraan caruurka adigu aad dhashay walaashiisa maxaa yeelay ama waa gabanaad adigu dhashay ama waa rabiiba wax kale ma noqon karo laakiin islaan ajnabika ah hadday nuujido caruurkaaga gabadha asaga la dhalatay wax kuu galay mala waa guursan kartaa afartaasaa lasoo reebaa oo ibnu daqiiqulciid uu soo reebaa faakihaniya wuxuu ku dara sharaxa saddex kale oo yidhi toddoba weeye toddoba weeye shan wuxuu uga dhigay islaamta waxa u bannaanuu yidhi inay guursato akhaa ibniha wiilka ay nuujiday walaalkiisay guursan kartaa islaamta wiilkay iyadu nuujiday oy hooyada u noqotay kan la dhashay oo aysan nuujin oysan dhalin waa guursan kartaa tan lixaadna wuxuu ka dhalay ninku wuxuu guursan karaa ummu camihi wacanati eedadiis iyo adeerkiis islaamtii nuujiday waa guursan kara islaamtii nuujiday wax u gala isaga male eedadiisay nuujiday ama adeerkiisay nuujiday mana dhalin tan toddobaadna wuxuu ka dhilay ka dhigay ka dhigay ninku wuxuu guursan karaa habaaryartiis iyo abtigiis islaamtii nuujiday oo aan hooyo u ahayn oo aan hooyo u ahayn toddobadaas wey الحديث الثالث وثلاثون بعد ثلاثمائة مروي وحلوين عن عائشة رضي الله عنها قال وحيتري قال رسول الله رسولك الله وحيري صلى الله عليه وسلم إن الرضاعة النجمدة تحرم وحي حرام تنميضا ما يحرم وحي حرام كأه من الولادة قلمضة إن الرضاعة النجمدة تحرم وحي حرام تنميضا ما يحرم وحي حرام كأه من الولادة قلمضة الحديث كاسم معنيه سوى صوشر شرحني الحديث الرابع وثلاثون بعد ثلاثمائة مروي وحلا يري عنها عائشة رضي الله عنها قالت وحيتري إن أفلح من كليرا أفلح أخا أبي القعيس أو أبي القعيس ولا الكيس أبي القعيس إسلام تيس عائشة نوتري عائشة وحا نوتري إسلام أقبي أبي القعيس مركا من ولا الكيس أفلح ليرهدو أي استئذان إذا ضلبي علي كركي oo yidhi guriga ma soo geli karaa waa adeerkeed ninka islaamta ay nuugtay ninkii qabay uu la dhashay marka waa adeerkeed xagga radaac maxramu u yahay ajnabi kama ahan guriga inuu soo galo xaq u leeyahy marka waa gurigiius idaanuu dalbaday halkaas maxaa kaaga soo baxay haweenka maxramkaagaa guriga iskama soo geli kartid waa inaad idan dalbataa gabadhaad adeerka u tahay iyo midaad abtiga u tahay iyo tan kula dhalatay oo guriga ku jira adoon guriga ka idman dalaq sooma dhiigi karto ma banaana hooyadaa xataa guriga ay ku jirto dalaq iskama soo dhiigi karto waajib waxaa kugu ah gow gow ma soo galaa inaad tidhaahdo saasaa lagaa raba ee iska soo gal ma ah marka dadka maxramkaaga markay waxay uga duwan yihiin dadka kale markii lagaa diyaargaroobo guraa soo gala soo geli karta laakiin qof ajnabi ka ah soo maxram ma soo geli karto day keligeed tahay waa inaad kaa taas kala garto laakiin iska soo gal maxraman hay xaa dhible ma jirto taas hooyada hadday tahay waa inaad gow gow soo siida walaashaa kula dhalatay gowgow soo sii ha kaa diyaargaroobeen ha ogaadeen in aad imaanaydo sidaas weeye marka waxay tidhi ina aflax aqaa abilqucays istedana waa idan dalbay calaya korkayga bacda maa unzila alxijaabu xijaabka markii la soo dejiyey ka gadaal faqultu waxaan idhi wallaahi allaan ku dhaartay laa aadanu lahu inaan u fasaxay waxay mooday mas'alada waxay rabtaa inay mas'alada sharciyan iskaga sugto شرعيا إليه سيغسطه والله أنا من فسحينيته حتى أستأذن إلى أن إذا ويديو النبي النبي صلى الله عليه وسلم مركا هل كاسنا وامحي مسألة ذا intaadan ku dhaqmin waa inaad ahlucilmiga ula laabata sidaasaa diinku ahaa sababtoo ah waxay tidhi fa in asagaana yidhi adeerkaa ano ah miyaad islaam isagaa weydiiyey markay tidhi kaa furi maa uu yidhi maanaad iga xijaabeen anoo adeerkaa markaasay tihi nabigaa weydiina adeernimadaadu inay wax sharciya tahay in kale maxaa yeele waxay tidhi fa ina akhaa abilqucays abilqucays waa ninkii waxa weeye islaantii nujiday qabay walaalkiis ahay laysa huwa ardacanii aniga ima nuujin walaakin ardacanii ardacatnii waxaa i nuujiday imra'atu abilqucays aniga abilqucays islaamtiisa ay nuujiday ee abilqucays ima nuujin laakiin caanahay nuugtay islaamtu islama lahayn islaam gabar keligeedoo laqabina caanale maa la arka caanahaan wax ku laha waa isla lahaayeen caanaha islaamta nuujiday iyo ninka qabay waa isla leeyihiin marka aab buu noqonaa islaam ajnabi ka ah hadday ku nuujido caruurkaas ay nuujiday ninka qaba aabbo oo kale u noqonaa agga nuugmada xagga nuugmada aabba ugu noqonaa marka aniga ima nuujinay tii ilaan nin nin ima nuujina islaana i nuujiday islaantiisa ay nuujiday fadakala calaya rasuululahi rasuulka alla ii soo galay tiri sala allahu alay wasalam faqultu waxaan idhi yaa rasuulalahi rasuulka allow marka arrintia loo sheegay markii loo sheegay rasuulka oo uu yidhi maxaad ugu fasixi weyday markuu yidhi waxay tihi ina rajula ninka laysa huwa ardacani aniga ima nuujin aniga abilqucays ima nuujin abilqucays ima nuujin walaakin ardacatnii waxaa i nuujiday imra'atu islaamtiisa faqaala nab wuxuu ihi idanii lahu ufasax aflax ufasax ufasax aflax maxaa yeelay fa inahu aflax camuki waa adeerkaa taribad yaminuka gacantaadu caro dhacday gacantaadu caradaa ku dhacdo kelimadan marka halkaas maxaa kuu caddaaday islaamta nuujida caruurka ninkeedu caruurka aabboo kale u yahay xagga nugmada oo caanaha asagaa wax ku leh keligeed ma laha hooyadaas marka walaalkiisna adeerwi kelimadan oo taribad yaminuka kelimadaas carab kelimad asalkeedu waxa weeye faqri inta kugu dhaco dhulka gobolaad iska xijida waawey asal laakiin kadib waa halhays carbeed ah habaar loolama jeedo habaar loolama jeedo tan labaad nabiga isaga wax u gooni yahaaba jiraba nabigaa sala allahu calayhi wasalam ilaahay wuu baryey wuxuu yidhi ilaahay ow waxaan ku weydiisana anugu basharaan ahay sida dadkan marna raalli noqdo marna caroodaa ee ilaahay ow qof alla qofkaan habaaroo ummaddayda ka mid ah habaarkaasna aan ehel u ahayn ilaahu dembi dhaaf uga dhig iyo qurbo uu kuu dhowaado maalinta qiyaamaha waa xadiis saxiix muslimka qof alla qofkaan anugu habaara illaa waa qatar nabigu qofku habaaro hadduusan ehel u ahayn habaarka ilaahayow qurbo iyo tahaaro uga dhig dembidhaaf marka qof hadduu habaaro nabiga oo ummadiisa ka mida waxa wey xataa hadduu habaar ula jeeda hadduusan ehel u ahayn dembidhaafa u noqen nabigu ilaahayou ka beri waa shardistay yidhi nabigu sala allahu alay slm taasna ay kutusaydaa raxmadda nabiga sala allahu alay ummadda si ugu naxariisana oo ugu dadaalaya oo u ilaalinayo allahu akbar qaala curwa wuxuu yihi curwat ibnu zubayr fabidaalika arrinkaas kaanad caaishatu caaisha waxay ahayd hadalkaas dartiis mar haddii nabigu sidaas markuu xukunkii u sheegay fabidaalika hadalkaas nabiga oo ah idanii lahu u fasax fa inahu camuka hadalkaas dartiis kaanad caaishatu waxay ahayd taquulu mid tiraada xarimuu xarima min aradaaci nuugmada maa yuxaramu waxaa lagu xarima min anasabi nasabka saasay dhihi jirta qaacidadaas nabiguna hadda sidaas inuu yidhi waa soo ogaana qaala curwa wuxuu yidhi saas waa soo akrina marka wa fii lafdi waxaa ku sugnaaday lafdi ista'dana idanuu dalbay calaya korkayga aflax falam aadan lahu uma aanan fasixin uma aanan fasixin fa qaala wuxuu yidhi aflax ataxtajibiina ma iska ma ka xijaabanaydaan minii xaggayga walxaal ana aniga camuki aan adeerkaa ahay anoo adeerkaa ah oo islaamtii ku nuujiday ninkii qaboo aabbaha kuu noqday la dhashay miyaad iga xijaaban faqultu waxaan idhi tihi kayfa daalik see adeer igu noqon kayfa siduu ku sugnaaday daalika arrinkaas qaala aflax wuxuu yidhi ardacatka waxaa ku nuujiday imra'atu akhii walaalkay islaamtiisii bilabani akhii walaalkay canihiisii ku nuujiday caanaanu kay ka yimaadeen iyada ma keligeed iska leheed caana islaam keligeed oon la qabin oo caana lahuma jirto marka walaalkay caanihiisiiyaad nuugtay fasa'altu rasuulalahi rasuulka allaan weydiisay sala allahu calay wasalam faqaala rasulku wuxuu yihi sadaqa rum uu sheegay aflax idanii lahu ufasax taribad yamiinuka gacantaadu carro dhacdee taribad ey macnaha waxa weeye iftaqarad faqri ha ku dhacdo gacantaada walcarabu carabtu tadci way habaartaa cala rajuli qofka walxaal laa turiidu aysan doonayn wuquuca alamri arrinka inuu ku dhaco bihi isaga iyadoon habaar ula jeedina lafdiga isticmaasha laba mas'alaan uga laabayna xadiiska midda koobaad hadalkan ah waxa weeyaan nuugmada waxaa lagu xarimaa wixii nasabka lagu xarimo nuugmada axkaamta ku sugnaanayda waa laba xubun bis xurmada waa sugnaanay xurmada oo waxa weeyaan qofkaana uusan guursan karin qofkaan waxa weeyaan nuugmada nasabkii kula mid noqday xurmadaas oo xaaraan kale yihiin inay isguursadaan waa ku sugnaanay kow maxramnimaduna waa ku sugnaanay maxramnimo oo waxa weeyaan islaamtan wiij carruurka nuujiday ama tan la naaska la nuugtay maxram ayuu u noqon karaa waa la safri karaa keligeedeeda guriga ku jirtuu usoo geli karaa labadaas biswa waxa sugnaanaa wuxuu yidhi ibnulmulaqin mujalidka sagaalaad weeye xadiiskan markuu sharxaye waa inaad ogaataa ummaddu ijmaacay ku tahay inay ummaddu ku ijmaacday inaysan ka ratimayn nuugmada axkaamta hooyayanimada nasabka ah dhinac walba inaysan kala mid ahayn isma dhaxlaan carruurka iyo hooyada nuujida oo nuugmo layskumaba dhaxlaba biilna looguma yeesho hooyada nuujida biil weligeed ku yeelama biil kuma laha qaraabanima waa u iska xarxariirin laakiin biil kuma leh hadduu suuqa ka soo gato hooyadii nuujido addoon xoroobime laakiin hooyadii la heed oo dhashay hooyadii dhashay suuqa haddaad ka soo gato adiga inaad xorayna kaagama baahna ayadaa iska xoroobi aabbe iyo haddaad suuqa ka soo gato hooyo adiga xorayn kaama rabaan waaba xorba milkigaa markay soo galaan baa xoroobaya laakiin hooyadii ku nuujiday suuqa haddaad ka soo gadato addoon ay noqone uma gelmoo kartido waa kaa xaran laakiin addoonnimaad u leedahay waa xoola aad leedahay noqon horay ka xoroobime sidaasoo kale diy ka bixi maydid oo kugumale inaad diy ka bixido markhaati waa u furi kartaa oo lagu dhihi maayo hooyadaa markhaati uma geshid lagumale hooyadaa nuugmadaasay ka tahay lakin markhaati aan ufura laakiin hooyada ku dhashay markhaati uma noqon karti markhaati uma noqon karti hooyo ku dhashay hadday ku disho hooyadaa ku dhashay hadday ku disho lag lama qisaasayo aabbaana hadduu ku dilo lama qisaasayo laakiin hooyada ku nuujiday hadday ku disho lagu qisaasa waa la dila waa la dila hadday ku disho laakiin hooyada ku dhashay iyo aabbaha ku dhalay hadday ku dilaan lama qisaasayo la iyagaa jiritaankaaga sabab u ahaa ma adaa sabab noqon kara in adduunka laga waayo ma dhici karo cadli ma aha calaa kulli xaal axkaamtaasoo dhan shaqe kuma leh waa laba xugun bis ane waa maxay xurmada oo aysan isguursan karin iyo maxramiyada alxurma walmaxramiya xukunka labaadaan uga laabaynaa xadiidkan bacd culmaa waxay u deliishadaan aflax in caruur loo bixi karo aflax ilaa nin aflax la yhaha xadiidka ku jira aflax laakiin looma bixi karo aflax caruur in loo baxshaa mamnuuc wey lama ogola aflax iyo naafic iyo lama bixi karo yasaar iyo najiix iyo nabiga sal allahu alay waslm xadiis saxiixa waxaa ka sugnaaday inuu yidhi in cishtu haddaan noolaado in sha allah anhaa waa ka reebaa ummati ummadayda an yusamuu inay ku magacaabaan carruurta naafican wa aflaxa wa baraka baraka baraka aflax kii liibaanay wey waxa way naaficna kii anfacay wey barakana barakadiiba weya riwaayada kale waxay ku dareen najiix midkii guuraystay yasaar kii qaniga ahaa oo hodoontannimo nabigana arrintaas waa reebay oo intuusan dhiman waxaa ka sugnaaday xadiiska صaxiixa abu dawuud nabiga wuxuu yidhi salى اlahu alيه wasalam laa tusamiyana ulaamaka caruurkaaga iyo addoonkaaga midna ha ku magacaabin yasaaran walaa rabaaxan rabaaxa waa mid faa'iido wey rabaax ha ku magacaabin walaa najiixanna ha ku magacaabin walaa aflaxana ha ku magacaabin sababta loo diidaya tafaa-ul xoogaa qalad ah ah ka soo bixi kara sababta annagu wuxu waxaa dhici karta inaad tidhaahdo nin wiilkii aflax la dhihi jira ad weydiina inta timaadaad leedahay aad waxaad leedahay afama huwa aflax afama huwa macnaha ma joogaa aflax markaasaa laleeya maya aflax ma jiro marka qofkii aan fahmayn waxaa la isleeyay liibaan ma jirtaa ma jirto camalaa meesha ka muuqayn rabaax rabaax waa faa'iida moogta rabaaxaad raadayda markaas leedahay afuma huwa afama huwa ma joogaa rabaax faa'iida ma jirta camal weyn maya aad tiri faa'iida ma jirto waa hadal qalb tafaaul khaldana ka muuqda marka sidaas darteeda loo diiday asmaadan la ogolayno tirada badanay ka midta madrase nabiga kama hadli madrasooyinka in loo bixi karin kale ani ma aqan laakiin waxaan ka hadlaa qof qof alxadiiث الkhamis وaلaaثuuna baعda aلaaثimiئa xadiiska soddon iyo شhan iyo saddex boqol ka gadaal marwiyin waxaa la weri canha caaisha radia allahu canha qalad waxay tihi dakala calaya rasuululahi rasuulka allah iisoo galay salى اlahu alيه wasalam walxaal cindii agtayda rajulu ninuu joogo faqaala nabigu wuxuu yihi ya caaisha man haadaa waa kuma ninka ninaa la joogay waa kuma waxaa la rabaa nimanka muslimiinta haddaad kiirale inay yihiin oo caruurtooda haweenkooda walaalahooda nin ajnabi ka ah waa inuusan u soo gelin hadday arkaan qof u soo galaysan garayna waa inay weydiiyaan inay dagaal ku bilaabaanna lama ogola waa inaad wax kala ogaato marka hore nin ajnabiya inuu dadkaaga ama haweentaada usoo galana waa the youth aad tahay markaas the youth the youthna jannada ma galo waxaan qiira lahaynaad marka wax hilib doofaar cunay ka suurtaabaa waxaasoo kale inuu gabadhiisi islaamtiisi nin islaamid ajnabi uu dhex fadhiyo qof doofaar cunay ka suurtaabaa laakiin qof kaleeto ma ka suurtaabayso marka nabigu wuxuu yihi waayo waxaan ilaa doofaarka dadka cuna damiirku waa ka dhinta marka caaishay waayo ninkan qultu waxaan ihi akhii waa walaalkay min aradaacati xagga nuugmada igu walaalka walaalkay weeye naasaan wada nuugnay fa qaala nabig wuxuu yidhi yaa caaisha caaishoy undurna iska fiiriya man waa kuma ikhwaanukuna walaalihiin walaalihiinna cidda noqoyda iska fiiriya maxaa yeelay qof kastoo naas kula nuugay walaalkuu noqoma oo radaacada xukunkeedu u sugnaama qof kastood naas wada nuugteen fainamaa wax kale maaha alradaacatu nuugmadu min almajaacati gaaji ka ahaa halkan xugunaa ka soo baxay nuugmada axkaamta yeelayda sharcigaa waa waktigee waa imisaa labadaasa soo baxday mataa wa kam mataa wa kam waa goorma waase imisa waxa weeye nuugmada horta waxa weeyaan cadadkeeda waa shan goor caruurku hooyada inuu nuugo cadadku waa kaas shanta goorna waxa la ydhaha naaskaa loo day cuuga iskiis uu iskaga daayo si u dhuuqaayo dee isagoo dhuuqaayo inta wax ku yimaadaan uu afka kala baxo markaas la tirima inta nuugo oo la nuujiyo xataa kan la nuujiyo naaska kale la nuujiyo hal mar ha laga tirina caruur nuujintiis waa la yaqaana naaska waa la nuujiyey wax la dhihi kara ta loo daayo iskiis uga dhergaa la rabo waa koow alaleey shan gooroo sidaasa waa inuu nuuga maaha dhuudhuuq ka fuji dhuudhuuq lama ogolo ta nuugo iskiisa iskaga daa shan gooroo kala duwanoo sidaasa wax ka yar waxba ma xarimaydo nabiga sala allahu calayh wasalam wuxuu caddeeyey waxa weeyaan laa tuxarimu almasatu wala almasataani dhuuqis mar ah iyo laba dhuuqis midna ma xarimto maxaa xarima shan shanta maxaa tusa xadiis saxiixa nabiga sala allahu calayh wasalam caaisha xadiis saxi muslimka waxay tidhi kaana fii maa unzila min alqur'aani qur-aankii la soo dejiyey oo lafdigiisa la nasaqay xukunkiisuna baaqi yahay waxaa ka mid ah cashru radaacaatin toban nuugmo macluumaatin oo la yaqaan yuxarimna waa xarimaa toban nuugmo uma nusikna aayadahaas waa la nasakay waxaa lagu nasakay bikhamsi macluumaatin shan nuugmo oo la yaqaan ah u xarimi kara fatuwufiya rasuululahi rasuulka alle waa la oobsaday sala allahu calay wasalam walxaal hiya fii maa yuqra'u fi lqur'aan ayadoo qur-aan ahaan dadka gabal u akhraaya oo dadka nasaqu gaarin wey dadkii aan nasaqu gaarin ayagoo qur-aan ahaan u akhraaya nabigu dhin macnaha waa dembeeyeen wey lafdigiiyaa la nasaqay xukunkiina waa baaqi shantaas nuugma ugu yahay taas waxa weeyaan kam wey hadda waxaan sheegaynaa mataa mataa waxa weeyaan laba sano cunugu inuusan ka weynayn oo cunugu wakti uu u baahan yahay jirkiisa iyo lafihiisu aana u baahan yihiin oo uusan cunto kale ku noolaan karin waa inuu yahay taasna qur-aanka caddaynaya waalwaalidaatu yurdicna owlaadahuna xawlayni kaamilayn nuugmada marka sharciga waa labadaa sano labadaas sano wax ka dambeeya nuugmo sharciga maaha sunnaduna sidaas ayay xoojiday oo tustay sunnaduna sidaasay tustay marka nuugmada sharciga ah waa inay labada sano dhexdooda tahay waana in shan goor la nuujiyo marka sidaas ayaa nuugmo sharciga ku timaadaa wallahu subxaanaه wa tacaala aclam wsal اllah wslm wbaaraka calى nabiyina mxamed in alxamda lilah naxmaduhu wanastaciinuhu wanastaqfiruh wanacuudu biاllahi min shuruuri anfusina wmin sayi'aati acmaalina man yahdihi اllah falaa mudila lah wman yudlil falaa haadiya lah وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد عن سجن كتابك عمدة الأحكام أيام نحن سكوسو جرني كتاب النكاح أيام كجرني ولد الرضاعي أيام كبح جرني الحديث السادس وثلاثون بعد ثلاثمائة حديث كصدن يلي حي صدح بقل كقضى المروي وحل ورحان عقبة بن الحارث عقبة بن الحارث عقبة بن الحارث بن عامر بن نوفل بن عبد مناف بن قصي القرشي النوفلي وهو كمد أهدك يوم فتح مكة إسلامي سحابي ويهي مركة ذاتك مالنتي يوم فتح مكة إسلامي أيو كمد أنه عقبة زوجة وحو قرسدي أم يحيى بنت أبي إيهاب قبل اللي رضا أم يحيى بنت أبي إيهاب أيو قرسدي قبضات أيو قرسدي فجاءت وحاتمد امرأة فجاءت وحاتمد أمة سوداء الظلم ذو حديث البخاري وكسو أروريي ميلا بضان سيديتا يسديت رقم كأهوى كسو أروريي امرأة كليو كسو أروريي وكسو أروريي لبكن يكون طبيالله رقم كأه امرأة سوداء وكسو أروريي مركاسم wuxuu ku soo arooriyey laba kun iyo lix boqol iyo afartan imra'atun ayuu ku soo arooriyey wuxuu ku soo arooriyey laba kun iyo lix boqol iyo lixdan imra'atun ayuu ku soo arooriyey wuxuu ku soo arooriyey shan kun iyo boqol iyo afar imra'atun sawda ayuu ku soo arooriyey markaasuu ibnu mulaqin inta intaasoo meelood arkay uu yidhi ama kuma jirto bukhaariga laakiin waa ku jirtaa waxa u dhimaneed laba kun iyo lix boqol konton iyo sagaal ayuu ku soo arooriyey amatun sawda halkaasay ku taalla amatun sawda baabuuna u qabtay baabu shahaadati alimaa walcabiid uu yidhi bukhaariga baabkaasuba ku or marka wuu inkiray ibnulmulaqin laakiin waa ku sugan tahay amatun sawda bukhaari baa ku taalla waxayna ku taallaa baabu shahaadati alimaa walcabiid baabkaasay ku taallaa marka fa jaa-ad waxaa u timid amatun adoon sawdaau madow faqaalad waxay tidhi qad ardactukumaa labadiinaan isqaba anaa idin nuujiyey labadiinaan isqaba anigaa idin nuujiyey walaalaad tihiin walaalaad tihiin waana soo ogaanay labadii qof oo naas isla nuugtay xaaraan inay kale yihiin oo ysan isguursan karin fadakartu daalika arrinkaas waxaan u sheegay yuhi linabiya nabiga sala allahu calay waslm inte tegaa nabiga u sheegay weliba nabiga markuu u sheegaayey waxaan ku idhi yuu yidhi wa inahaa kaadiba rasuulka allow sidaasay tidhi waana been leey beenay sheegaydahay nama nuujiy iimana sheegin weligay waa ku nuujiye ma dhihin qaraabadii xataa islaamtiisana inta u cid diray ay yidhahdeen annagu ma ogin inay nuujiday oo asaga laftigiisu sababtu u leeyay waa beenay sheegayda saasay ahayd markaasaa rasuulku ka sii jeestay markaasuu inta wareegay horta istaagu rasuulka allow beenay sheegayda waa in nuujiyana waa leeda saasay فذكرت ذلك عن كاتب النبي النبي قال شيء صلى الله عليه وسلم قال النبي قال وحو يري وحدها وحو عقبة ابن الحارث قال وحو يري عقبة فأعرض عني ويغا جيست النبي ويغا سي جيست marka halkaasna waxay yiraahdaan culimada qofka mas'alada la weydiiyo fi ba'd al-ahyaan inuu ka jeesa karo ayay tusaydaa inuu ka jeesa karo ayay tusaydaa qofkii fatwada weydiinayay laba ujeedo ayaa ku jirta haddii dad kaleetoo fatwoodaa joogaan wuxuu rabaa muftigan masalada in laga daayo ilaa mar kasta masalada inaad ka jawaabto adiga waxaa kaaga fiican qof kale inuu ka jawaabo waxaa kaleeto oo jeesigaas ay tahay oo ay ku imaan kartaa arrinta weynaynteed waxa weeyaan liyashcura bicidami dembi dembigu inuu weyn yahay inuu dareemo qof inay weynankeeda la dareensiiyo marka labadaas sababood ayaa ka mid a asbaabta keeni karta inuu kasii jeesto arrintu inay weyn tahay oo fool xun tahay in qofka la tuso iyo waxa weeyaan inaad isleedahay mufti kale ha kaa kaafiyo labadaasaa keeni karta faacrada cani wayga sii jeestay yidhi qaala wuxuu yidhi cuqbatu bnu alxaaris fatanaxaytu waan soo wareegay fadakartu daalika arrinkaasaan u sheegay lahu nabig markuu iga jeestay inta wareegay aan hortiisa tegey ta wareegay aan hortiisa tegey markaasaan u sheegaanay rasuulka allow sidaasay tiri beenayna sheegay fadakertu daalika arinkaas lahu nabiga musheeg qaala nabig wuxuu uhi wa kayfa sideed sideed ku haysanee walxaal qad zacamad ayba sheegtay an qad ardacadkumaa inay idin nuujiday ayadooba sheegtay inay idin nuujiday see ku haysane macnaha maba dhici karto si aad ku haysata waa wax la yaabay see ku haysan ayadooba sheegtayba marba haddayba tiri waa idin nuujiyey see damboo gabadh walaasha aad ku haysanay saasuu nabigu ku yidhi wa kayfa sidee see macnaha ku haysan walxaal qad zacamad ay sheegtay an qad ardacadkuma inayna nuujiday marka halkaas waxaa koow noogu caddaaday masalada koowaad oo ah waxa weeyaan labada qof oo naas wada nuugtay sidii labadii qofoo wada dhalatay ayaysan isku guursan karin oo maxramnima ka dhaxayda hadday horay isku guursadeen iyagoon ogayna nikaax iskuma qabinee shubha weeye la iskuma xirmaan ee jahliyay ku wada joogeen waa inay kala tagaan waa inay kala tagaan waa inay kala tagaan oo la kala wado waxaa kaleeto xadiiskaan ka qaadanaynaa labada qof hadday ku wada joogaan wax ay nikaax u malaynayaan wuxuuna aysan nikaax sharciya ahayn markay ogaadaan kadib inay ku wada joogaan uma banaana wixii ka horreeyeyna dembi kuma leh hadda labadaas way wada joogeen way isqabeen mana isqabi karaan nikaaxba iskuma qabtaba laakiin waxay u haysteen inay wuxuu nikaax yihiin oo ay isku bannaan yihin ay isku haysteen nabiga wax kii horeeto waa dambowdeen ma dhihin wax eeda uma sheegin khalaas hadda inay kala tagaan wuuna ka tegey nin kaleana guursaday markiiba ka tegey furiin iyo nina uma bahnay la iskumaba xirnin iskumaba xirnaba marka dadka ku wada jooga waxa masaafada soomaalidu u taqaana masaafo kitaabay ku qorantahay ma jiree masaafa kitaabu nikaax weliga haddaad akhrida ku arki maydid dad laba kun oo kitaab ama toban kun oo kitaaboo nikaax ka hadasha meel lasoo dhigo baabulmasaafa ka soo saara diliwera keeni mayd maxaa yal maba jiraba soomaalila laga yaqaan soomaalina kitaaba ma qoran ha waa jiraan mid ay haddeer waa dhaweed qoreena jiray masaafada ka qoreen oo bakaaraha mid lagu qoray waa jiray kaas laakiin waxaan ka hadlaa kutubihii muslimiinta kutubihii muslimiinta kitaab ka mida baabulmasaafa iyo nikaaxulmasaafa baab layna kumaba yaallaba laakiin dadkii isku qabay oo ku wada joogay oo u haystay waxaas inay nikaax yihiin waa sinaysateenna la dhihi maa ilmahay dhaleenna waa waxla la dhihi maa waxaa laleeyahay mana sinaysan mana aadnaan dambaabin ilmihiinuna waa idin xalaal xaqa markaad ogaataan kala taga ama isguursada markaas nikaax cusub isku xirta ama kala taga markii xaqu inin caddaado sidaasaa la leeyahy waana ku badantay diinta masaladana sidaas ayay kulli kutubaha u wada nasgareeyaan sidaas weeyaan waxaa kaleeto xadiiskan ku sugan qabuulu shahaadati almar'ati almurdica in waxa weeye gaba islaanta wax nuujiday keligeed markhaatigeeda wax lagu xukmi karo keligeed hadday tiraa islaano anaa ku nuujiyey waa lagu kala geynaa labada xataa haddii lagu wada inkiro masaladaasna waxa weeye madhabkaas waa madhabkii qadiimka shaafici jadiidka ma ogolo saas wuxuu leeyahay afar haweenaha la rabaa u leey isago laakiin qadiimka saas madhabka imaam shaafici ahaa imaam axmed xambalna sidaasuu ku tegey isxaaq ibnu rahwey sidaasuu ku tegey alimaam malik sidaasuu ku tegey sidaas ibnulmundir sidaasoo kale aimo aad u fara badan waana xadiiska sida sariixa ku ku ah gabadha murdicada hadday tira anaa ku nuujiyey ninka waxa weeye maxrimnimada waa ku sugan gabadhii maxrimnimadaas uu ku guursadayna oo isagoon ogeynna waa la kala diri marka halkaas gabarha la aqbali halkaas gabarha ayaa la aqbali halkaas gabarha ayaa la aqbali xadna laguma laha hadda waanagii sheegnay wax alxada iyo wax dembiya iyo midna laguma laha ka xadiiska axkaamtaas ayaa ka mid a xakaamta laga faa'idaysan الحديث السابع وثلاثون بعد ال... بعد 300 الحديث السابع وثلاثون بعد 300 مروي وحل غير عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال براء وحيري خرج رسول الله رسول الله يا بحي صلى الله عليه وسلم يعني من مكة مجالة مكوكة بحي فطبيعتهم وحر رعضي ابنة حمزة قبل لي حمزة وأقومت هذا رعضي وعمرة القضاء سندي تضبات مركب أما يستي نبي صلى الله عليه وسلم عمرة القضاء oo sanadii toddobaad aheyd markii uu nabigu dhammaystay cumradii uu magaaladii maka ka baxay markaasaa gabadhii adeerkiis dhalay xamza ayaa soo raacday nabiga sala allahu calay wasalam fatabicathum waxaa muslimiintii soo raacday ibnatu xamza tunaadii xaalo ay dhawaaqayda leedahay yaa cam yaa cam ayadoo le ayadoo le gabadhaasaa soo baxday oo halkee adeer uga noqdo ila xamsa waa nabiga adeerkiis soo nabiga adeerkiis maaha gabadhuu dhalo marka maxaa la rabay ilma adeer inay noqdaan walaal noqdaan soo maaha haye qof kaa sheegaya gacantaa taag maasha allah rag badanaa sheega haye nuugmada waa jazaakum allahu khayran waa rag casharkii xasuusan ha horaan u soo ogaanay huwayba inay wada nuujiday nabiga iyo xamse iyo yaa saddexaad ay la nuujiday abu salama abu salama marka walaalay nabiga ahaayeen iyo xamse dhinacaas marka laga fiiriyo sidaasay adeer u leedahay fatanaawalaha waxaa soo qaatay caliy bnu abi aalib cali bnu abi aalib ayaa soo qaatay riwaayadaha bukhaariga yaa cam yaa cam oo laba goor ah ayay saasay ku soo arooreen in badan fatanaawalahaa waxaa soo qaatay gabadhii caliyun cali oo asna waxa weeyaan cali iyo iyaduna waa ilmo cadeer ilaa xamse iyo abidaalib waa wada dhashay ayaa soo qaatay fa akhada wuxuu qabtay biyadihaa gacanteeda gacantuu soo qabtay wa qaala wuxuu ku yidhi lifaatima waa faatima binti rasuulilah oo zawjadii calin ah zawjadii cali ah ayuu wuxuu ku yidhi duunaka qaado ibnata camika gabadhaan ina adeertaa gabadhaan ina adeertaa ah qaado duunaka ismu ficil amara la ihahdo bimacnaa khud wey bimacnaa khudii wey duunakii qaado ibnata camika gabadhaan ina adeertaa ah waxa weeyaan qaado oo adeerkaa dhalay faxtamalathaa way qaadatay way qaadatay fakhtasama waxaa ku dooday fiiha gabadhii caliyun cali bn abi aalib wa jacfar jacfar ibn abi aalib wa zayd ibn alxaarifa alkalbi saddexdaasaa ku dooday saddexdoodu waxay rabaan gabadhan yarta inay qaadaanoo xanaaneeyaan oo qof walba wuxuu leey gabadha yarta culayskeeda anaa qaadana anaa xanaanayna anaa korina anaa daryeela qaraaba xiriirin waxa weeyaan heerkay ka gaareen ay ku daraysinayda saxaabada gabadhaas yartaa saddexdooda xataa mid mid uma ogola haddii mid yara war anaa kafaalo qaada kuwa kale waxay maya annagaa kafaalo qaadayna maxaa yeelay gabar oo agoon ah qofka caruur agoon ah kafaalo qaada waxaa ku soo arooray inuu jannada saas nabiga kula noqonayo sala allahu calayh wasalam inuu jannada la gela asagoo saas nabiga uga daba dhow oon la sinayna wax yar ka dambeeya marka waa waana qaraabo xiriirin marka qaraabo xiriirinta in loo degdego agoonta daryeelkeedana loo degdego wey saddexdood saas ugu doodeen fa qaala caliyun cali wuxuu yidhi ana axaqu bihaa anaa u xaqnimo badan saddexdoodii marka markay isqabsadeen mid mid uga tanaasulo waa diiday mid walbaaba wuxuu rabaa qayrkan inuu degdego marka nabiga arrintii loo soo koryeelay marka wixii dadku isu qabtaan inay dadka ahlucilmiga u geystaan oo ay diinkaas alle ku kala baxaan sidaas way xaq qofka markaa xukunka qaadayo xaakimkaana waa inuu wada dhegaysto dadka xujadooda oo qof walba xujada uu wax ku xaq ugu leeyahay uu sheegto saddexdooda mid walba wuxuu leeyahay anaa xaq u leh gabadhan inaan xanaaneeyo fa qaala caliyun cali ahadlo wuxuu yidhi ana anigaa axaqu u xaqnimo badan bihaa gabadhaas wa hiya gabadhaanu ibnatu cammi waa ina adeertay adeerkay xamsaa dhalay anaa u xaqu saas darteeda anaa xanaanayna oo xanaanadeeda xaquna wa qaala jacfar jacfar ibn abi talib uu la dhashay cali ula dhashay laba inuu keensaday wuxuu yidhi ibnatu cammi waa ina adeertay intaas waa ka sinanahay dheeraad waxaa ii ah wa khaalatuhaa gabadhan yartaa habaryarteed taxtii anaa qaba habaryarteedna anaa qaba habaryartaas uu qabaa waa asmaa binti cumays asmaa bintu cumays gabadhana waxaa dhashay salma bintu cumays gabadha waxaa dhashay salma bintu cumays oo waxa weya zawjadii xamse ah asna wuxuu qabaa jacfar ibn abi aalib wuxuu qabaa waxa weeyaan asmaa bintu cumays jacfar markii la dilay waxa weeyaan waxaa guursaday abubakar sidiiq abubakarna markii uu waxa weeyaan dhintay waxaa guursaday caliy bnu abi aalib saddexdaas ayaa guursadeen saxaabada asmaa bintu cumays markaa habaryarteedaan qabaa buu yidhi laba marka waa kaa xaqlay aniga wa qaala zayd wuxuu yidhi ibnatu akhi aniga walaalkayaa dhalay ibnatu akhi walaalkay gabadhiisii wey see u leeyahay ibnatu akhi ilaa xamse waa taqaanaa waa xamsa ibn cabdilmualib waa xamsa ibn cabdilmualib waa nabiga adeerkiis ya ibnu hashim zaydna waa zayd ibn اxaaria alkalbi oo reer kalbiba wey isku qabiilo maaha xataa walaalkay le walaalnimada waxa w waa ukuwa iimaaniyadii nabigaa wuxuu si gooniya u walaaleeyey zayd ibn اxaaria iyo xamza ukuwadaas oo walaalayntaana awel islaamka awelkiisa waaba laisku dhexli jiray oo ayadaa midda nasabka ka xoog badnay marka dambeda aayada qor-aan soo degeen marka wuxuu yidhi walaalkay si gooniya nabigu noo walaaleeya ii dhalay marka anaa dadka ugu xaqay anaa dadka ugu xaqay saddexdoodii markay xujooyinkaas keensadeen nabiga waa dhegaystay sala allahu calay wasalam faqadaa wuxuu u xugmiyey bihaa gabadhii rasuulullah rasuulka ilaahi sala allahu calay wasalam likhaalatiha habaryarteed habaryarteed asmaa bintu cumays oo uu qabo jacfar ibna abi aalib ayaa loo xugmiyey halkaas marka waxaa cad habaryarta markaadii hooyo meeshaysan joogin waxa weeyaan xanaanada ayadaa uxaq leh ayadaa u xaq leh hooyo iyo hooyooyinkii dhale haddaysan joogin nabiga habaryarteedii xugmiyey wa qaala nabigu wuxuu le yidhi alkhaalatu habaryartu bimansilati lummi hooyada booskeeday joogtaa xagga dhaxalka kama joogto habaryar wax ma dhaxasho wax ma dhaxasho bacdulculamaa oon badnayn oo aad u daciif ah qowl daciif ah waxay yidhahdeen bimansilati lummi haddii la yidhi hooyo haddii la waayo iyo wax wax dhaxla ayadaa dhaxlayda laakiin taas wuu ka jawaabay inu daqiiqulciido wuxuu yidhi siyaaqa diidaya siyaaqa qaabka xadiidku u socdo ama aayaduhu u socdaanna waa shayga ugu weyn oo wuxuu yidhi huwa dariiqu bayaani lmujmal wa tacyiinu muxtamilaat waa shayga ugu weyn oo mujmalka lagu caddeeyo shayga dhowr macno ixtimaalana lagu lagu cayino waana qaacido weyn wid arrintaas siyaaqa qaabka dali uu socdo xadiiska ama aayadda siyaaqaas mujmalka asagaa lagu kala fasiraa wax badan lafdiga dhowr macno ixtimaalana asagaa lagu cayinaa huy waana qaacido weyn wey oo yartahay weliba usuuliyiinta culimmada caddaydeen waa yartahayo marka ibnu daqiiqulcidka xadiiskana inaad uga faaidaysato wey marka hadda meesha laleeya hooyay kala mid tahay ma ahanu yidhi marka xagga dhaxalka waa xagga xanaanada iyo hadda siyaaqa xadiisku muxuu ka hadlaaya ma xoolaa la dhexlaaya mise xanaana laga hadlaaya xabaana laga hadlaaya xabaanada weeye marka taas weeyaan marka hooyada xabaanada waxa weye marka iyada la waayo booskeeda habaryartaa joogta waxaa la ogyahay hooyada nafteeda caruurka ay dhasho hadday ninka kala tagaan xabaanada ayadaa u xaqi ilaa toddoba u sano uu gaarayo laguma qabsan karo laakiin shardi waxa ah inaysan guursan hadday nin kale guursato xaqiyadaas waa weyne aabbihii dhalay kama xaq lahaa markaas hadduusan isaga u dayin sababtoa ninkaas xaqiisiya meesha inuu ku dayaca maa laga cabsana hadda habaryartan nin ayaa qaba wa maca daalika iyadaa u xaq laha le say ku timid hooyaada ku weyda nin kale inay qabteen masaladaasay ka jawaabeen waxa weeyaan ibnulmulaqin kulli a'imada waxa weeye haddii habaryarta ama islaanta ninka qabaa uu xabaanada cunuga wax ku leeyahay ka dhici maydo axaqiyadii ay u xaq lahayd cunug xanaanadiisa oo maalan hooyada marka la leeyahay hadday guursato intaysan guursan cunugga laguma qabsan kara ayadaa xaq hadday ninka kala tagaan laakiin nin kale hadday guursato gooni ugama xaq laha oo uu ka qaadan kara marka saas la leeyahay waa markii ninka ay guursatay uusan xabaanada wax ku lahayn laakiin hadduu yahay nin casabadiya oo isaguba xabaanada wax ku leh xaqiyadii dhicmi marka haddana maanta waxa weeyaan yaa qaba habaryarta jacfar ibn abi aalib gabadha waxa weeyaan in adeerkeeda ayaa qaba marka sidaas marka zawjada marka haddii nin guursado la leeyahay waa ka dhacayda xaqiyadii iyo mudnaanta ay u laheed waa marka ninku uusan wax ku lahayn xabaanada nabiga marka xugun wanaagiisa fiiri saddexdii doodayday markii gabadhii uu ku kala saaray oo ku kala xukmiyey qalbigooda haddana inuu dejiyu raba dii laguu yimaado ood xugun riddo xugunku waa saase ordaha kaas waa laga fiican yahay haddaa saas u xugmido xukunku waa ansaxa laakiin waa laga fiican yahay qaara cibdad inay gasho dhacda waxaa la rabaa dadka qalbigood inaad dejido oo tira saasaan kaaga xugmiyey kanu sidaanu ku mutay kanu sidaanu ku mutay hadda nabigu ha qaadato habaryar unu xugmiyo keliya ma dhihin muxuu ku daray wuxuu yidhi alkhaalatu bimansilati lum sababta aan ugu xugmiyey waxa weya booska hooyada ay joogta habaryo waa sheegay cilada marka xugun markaad riddo sida wanaaggaa waxay tahay inaad sheegto sababtaad xukunkan ku ridday qalbigaa ku degaya waxa iimaan kale oo fiican wixii aan qayr lahaynna awlaba ad wax ka qaban karin haddana intaas kadib dadkii wax ka xukmiya quluubtooda isuu dejinaa fiiri nabiga wa qaala nabigu wuxuu ku yidhi licaliyin cali anta adiga minii xaggaygaad ka ahaatay wa ana minkaana xaggaagaan ka ahaatay anigi adiga wax ma kala ahin maxaa yidhi waana ilmo adeer waana xidhig marka labadoodu waa ilmo adeer marka labaadna yuu qabaa cali faatima binti rasuulillaah marka waxa weeyaan ammaan intaasa cali ugu filan anta minii wa ana minka inuu nabigu yidhi ammaan uma dhiman cali marka waa qaboo waa degma wa qaala nabigu wuxuu ku yidhi lijacfar ashbahta waxaad shabahday khalqii abuuristayda iyo wa khuluqii dabiicaddaydaa ir hadda ninkaas haa u dhima nin la yidhi daahiran wa baatinan waa iga eg xagga abuuristana anaad ieg tahay akhlaaqda taasa ka si qaalisan abuurista mogta qofku asagu isma abuurin laakiin akhlaaqda waa wuxuu kasbaday soo maa marka daahiran wa baatinan anaad iga eg tahay maa sha allah jacfarna uma dhiman wa qaala nabig wuxuu ku uhi lizayd anta akuuna walaalkeenaad tahay haddaan nahay aalubeytka walaalkeenaad tahay wa mawlaanaa mawlaheennina waa to nabiga ila xoreeyey nabigaa xoreeyey mawlaha waa saas mawlaheennina waa tahay walaalkeenna waa tahay khalaas saddexdii nin walbaaba isagoon isla kaama lagaama situud meeshii ka teg taasna siyaasa wanaagga nabiga iyo tarbiyadiisa ayay ka mid tahay maa sha allah